wafdi ka socda guddiga gurmadka abaaraha heer fadral ayaa soo gaaray magaalada baydhabo waxaanay kulan la qaateen guddiga abaaraha koonfur galbeed soomaaliya waxaana kulanka goobjoog ka ahaa maamulka degmada baydhabo ee kuusimo axmed haweynaha ahna wasiirka beeraha ee waraabka maxamed xasan fiqi waxaana guddiga abaaraha heer fadral dowlad goboleedka koonfur galbeed ay soo gaarsiiyeen laa gaaraysa boqol iyo konton kun oo dollarka maraykanka wasiirka arrimaha gudaha dowladaha hoose cabdiraxmaan aadan sate ayaa markii kulanka soo dhammaaday warfideenka u faahfaahiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo ujeedka guddiga abaaraha heer fadral ay u soo gaareen magaalada baydhabo
muddooyinkii lasoo dhaafay guddiga gurmadka heer qaran ama guddiga gurmadka qaran abaaraha wuxuu ka shaqaynayey sidii arrimahan dhibaatooyinka abaaraha ee saameeyey dalkao dhan wax looga qaban lahaa dadaallo culus ayuu ku jiray dadaalladaasii culus waxaa ka soo dhex baxay natiijadiisu ay noqotay in guddiga guud ahaan isu qaybiyo dalka intiisa badan oo guddigaasi qaybihiisa kala duwan ay maaragtay safarro ku tagaan qaybaha kala duwan ee dowlad goboleedyada ujeedkuna uu yahay sidii dadka dhibaataysan ee ku sugan deegaanadaasi loosoo maaragtay loo soo fiirin lahaa loona geyn lahaa ama loo gaarsiin lahaa wixii loogu talagalay oo guddiga gurmadka qaran abaaraha ay aruuriyeen lacag ahaan loogu talagalay iyo is-abdhayt gareen kadib waxaa loo ballamay insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan in aan maaragtay booqasho ku tagno meelaha ay dhibaatadu ka jirto sidoo kale lacagaha aan wadno oo jeegahaan aan wadno aan ku wareejinno guddiga insha allah waqti dhow ayaan berri ayaan wareejin waqti dhow ayaan wareejin doonna haddii lacagtan ay soo gaarhseen guddiga abaaraha heer fadral dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli abaaro daran ay ka jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyagoona dad badan u dhintay biyo la-aan iyo gaajo